الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عنوانك محاضرة هو تربية الأولاد سيل أتربية لنا حبكي يقاكن أتربية لنا أولادين أولا أولاد واهبة من الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى هبه كسيين ويان كوهبوين قرآن قول عليه الله المامي سبحانه وتعالى يسوى أرمي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلهي سبحانه وتعالى قفكو دون قبر بوسو هبيا قفكو دون نويل بوسو هبيا عليه ويجعل من يشاء عقيما كدرنا إلهي سبحانه وتعالى ilmo masiiyo oo midaan ilmo lahayn buu ilahay ka dhigaa subxaana wa tacaala marka waa hiba min allahi tabaaraka wa tacaala ilaahay kuu soo hibeeyey waa hadiyad ilaahay weyaan subxaana wa tacaala qiimaha shay walbana wuxuu ku xiran yahay qiimaha asalka meesha uu ka yimid hadday hadiyadu tahay mid ka timid qof qiimihii qaayo badan hadiyada ayadaa waad dhawraysa ad ilaalinaysaa hadday hadiyadu ka timid cid kalena sida marka ay tahay iyo martabadii mansilada marka ay joogtay aad kula dhaqmaysaa tani maanta aynu hayno waa hadiyad iyo hiba min allahi caza wajal ilaahay xaggiisa inoogu timid tabaaraka wa tacaala la inaga doonaya hadiyada rabbi subxaanahu watacaala inaynu aqbalno dariiqaynu u aqbali lahaynna u aqbali lahaynna inaynu aqoonsano dhinaca kale awlaadu waa mas-uuliye weeyaan allahu ku tilmaamay subxaanahu watacaala mas-uuliyadda iyada ahna fi suurat alaxzaab aakhirkeedii ina acradna alamanata cala asamaawaat inuu ilaahay u bandhigay subxaana watacaala samaawaadkii amaanada oo dhulkan u bandhigay oo buuraha u bandhigay fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waa diideen dhammaan inay qaadaan oo mas-uuliyada rabbi subxaana watacaala uu saaray siday tahay ay yidhahdaan waa uga soo bixina ilaahay uma qaadi kara inay yihahdeen yaa rabbi mas-uuliyaddaa ma qaadi karayno laakiin rabbi wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxamalaha alinsaanu inahu kana haluuman jahuula xamalaha alinsaan insaankii baa xambaaray mas-uuliyadii mas-uuliyada ayadaa waa gudo ballaaran tahay aada iyo aad bay uweyn laakiin qeyb ka mida waxaa ah awlaadi xamalaha alinsaan inahu kana haluuman jahuula laba wasfina ilaahay waa ku tilmaamay subxaanah wa tacaala daa'iman ay yihiin bini aadamka kuwo ku tilmaaman taasoo ah dulmiga iyo jahliga qofka mas-uuliyad qaadayana waxaa haysta un waxay tahay wax kale maehe waa yaraan ay ku yar tahay cadaaladda yaraan ay ku yar tahay cilmiga kullamaa qofku jaahil yahay oo uu daalim yahay wuu jeclaysanayaa inuu wax walba mas-uuliyaddoodii xambaaro bimandaari aayadda ayadaa markaynu ka dhowrno sheekh alislaam ibna taymiyana raxmat ullahi tacaala caleyh hadal macnihiisa saa u dhow yahay ayuu kaga waramayaa aada iyo aada u macno ballaaran aada aada u macaan ayuu kaga hadlayaa tafsiirka aayadda ayadaa raxmat ullahi tacaala caleyh xamalaha alinsaan inahu kana haluuman jahuula rasuulku calayhi salaatu wasalaam كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أيها الأغرني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لما أنت نوحت من قوة وحل الراعيين مد والبنا إلهي وويدين دون سبحانه وتعالى وحو الراعيين حبال لي الراعيين مد والبنا إلهي وويدين يا سبحانه وتعالى وحو الراعيين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyada meesha ugu sarraysiiyo mas-uuliyaddii ummadda ka soo hadlay walimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatih imaamka weyne dadka muslimiinta hogaamiyaha u ah waa raaci weeyaan waa raaci weeyaan yaa imaam ah yaa noqon karaya warbaab dhan ay ka hadlaan culamaa ahli sunnati waljamaaca khaasatan min baabi alcaqaa'idi marka la warramayo wixii lamida laga warramayo shuruudihiisa iyo wixii lamida imaamka waa raaci weeyaan ilahay ummaddaasuu raaciyey subxaana watacaala waana weydiinayaa ilahay wuxuu raaciyey waalrajulu raacin nebigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda qaybteedii labaad markuu ka warramayay wuxuu yihi waalrajulu raacin fii beyti wa mas-uulun can raciyati ninka ragga ahaa gurigaa la raaciyey haweenii caruur baa ilaahay raaciyey wamas-uulun can raciyatihi ilaahayna waa weydiinayaa maalinta qiyaamaha subxaanahu watacaala racyadu raaciyey ilahay waa ku weydiin doonaa qof walba oo naga mid waa inuu ogyahay mas-uuliyadda iyada ah in ilaahay weydiin doono maalinta qiyaamaha waajibaadka rabbi subxaana watacaala reerkaagu say ku yihiin rabbi waa ku weydiinayaa awlaadaada ilahay waa ku weydiin doonaa subxaana watacaala ilaahay waa ku weydiinayaa dhammaan rasuulkaa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka ilaahay wuu la kulmi doonaa subxaana watacaala markaasaa ilaahay weydiinaya dhowr mas'alo waxaa ka mid ahaa awlaadiisa ilahay waa ku weydiin doonaa subxaana watacaala reerkaaga iyo xaaskaaga ilahay waa ku weydiinayaa waajibaadka rabbi ma qaadataa oo ma fulisaa jirkeeda ma asturtaa ilahay subxaana watacaala wuxuu faraya ma yeeshaa wuxuu ilaahay ka reebay ma ka fogaataa adaa mas-uulka hadaadan mas-uuliyaddaa ka foobici karayni markaba isaga tag meesha iyada ku talagal rabbi laa takfa minhu khaafiya yaclamu khaa'inat alacyun wamaa tukfi suduur inaad hor istaagay siduu mas-uuliyadda uu ku weydiin doono rabbi subxaanahu watacaala kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih tarbiyada awlaadaada ilahay waa ku weydiinayaa misla dalik xaaskaaga ilahay waa ku weydiin doonaa subxaanahu watacaala waa ku weydiinayaa alle subxaanahu watacaala waayo adiga ka mas-uul ah mas-uuliyaddeedii ma qaaday waa qaaday baad reerkeedii baad kala soo tagtay mas-uuliyaddii inaad qaadaysaad noogala soo tagtay haddaadan mas-uuliyadda ayadaa ka soo bixi karaynin oon islaamnimadeeda ilaalin karaynin gabadha muslimada ah hadday ilaahay caasisana caasinimada iyada ah adan ka noqon karaynin oodan diidi karaynin markaaba isaga tag markaaba isaga tag mas-uuliyadda ayada ilahay waa ku weydiin doonaa subxaanahu watacaala ninka ragga ah ee xaalkiisu aanan tukanin ee taariku salaad ay tahay ilahay waa weydiinayaa maalinta qiyaamaha gabadha muslimadda iyadu ma haysa ninkaygu taariku salaad weeyaan waanan ku haysanayaa sida iyada rabbi waa weydiin doonaa subxaanahu watacaala kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waalrajulu raacin fii beytihi wamas-uulun can raciyatih waalmar'atu raaciyatu fii beyti zawjiha wamas-uulatu can raciyatiha gabadha iyaduna waa mas-uul weeyaan oo gurigaa ninka uu leeyahay bay mas-uul ka tahy nafteeday mas-uul ka tahy awlaadda xibninteeday mas-uul ka tahy tarbiyantooday mas-uul ka tahay wamas-uulun can raciyatiha ilahayna waa weydiin doonaa waxa uu raaciyey subxaanahu watacaala maalinta qiyaamaha waxa la yidhaahdo marka mas-uuliyaddu wax sahlan maaha waa wax culus weeyaan ilahay agtiis subxaanahu watacaala ilahay agtiisa wax ku culus weeyaan cid aan wax la weydiin dooninna ma jirto qofka la dilay kolay ku tahay waa la weydiin doonaa maxaa lagu dilay baa la dhihi doonaa ilmihii yaraa ee nolol duuday baa la weydiin doonaa sida alle inoo sheegay waida almawcuudatu su'ilat biayi dambin qutilat cid aan wax la weydiin doonin ma jirto marka ha u malaynayn inuusan rabbi waxba ku weydiin doonin rabbi waa ku weydiin doonaa subxaanahu watacaala awlaadii marka waa mas-uuliyad weeyaan ilahay uu cunuqeenna ama qoorteenna ilaahay yeelay subxaana watacaala wama mas-uuliyadda iyada ahna ilaahay waa na weydiin doonaa maalinta qiyaamaha بل من اشراط الساعه marka rasuulku ka waramaya kama fi saxiixi الbukhaari waxaa ka mid ah calaamadeeda nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu oranaya ida dayacat اlamaana tantadir الsaaca haddii amaanadii la dayaco saacadda qiyaamaha iska sug waaba dhow yahayba saacadda qiyaamaha sug waa dhow lah oo macnaheedu yahay amaanada ballaaran haddii la dayaco saacadda qiyaamaha waa dhow lah taasina waxay u tahay zamankanaynu nool nahay casriganaynu nool nahay waktiganaynu nool nahay waxay u tahay mid tilmaan cadow ah inay tahay min ashraaq isaaca inay tahay min calaamaat alqiyaama bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam kama fi صaxiixayn can abi hurayrata wacan cumara ayضa fi صaxiixi muslimi wuxuu oranayay salawaatu llahi wasalaamu caleyh markuu jibriil weydiiyey can amaaraatiha amaaraadka iyo calaamooyinka lagu yaqaana saacadda qiyaamaha ii sheeg qaala nabigu wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان مركو كسو ورمي وحيري أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أن تلد الأمة ربتها dhowr macaani bay ku fasiraan culimada waxaa ka mid ah waa inaad aragta awlaadii oo caasi ku noqdo waalidki oo waalidkii uu noqdo sidii addoon awlaadu ay leeyihiin oo kale taasina waa min ashraaq isaaca weeyaan calaamadaha lagu yaqaano saacadda qiyaamaha weeyaan buu leeyahay leeyahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka cifyaanu lawlaad awlaadii oo caasi noqotaa waxay ka mid tahay calaama min calaamaati saaca calaamad ka mid a calaamaati saacati alqiyaama weeyaan ashraaq saacati asuqraa weeyaan sida nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam riwaayadaha iyaga uu ku tilmaamaya awlaadu haddaba dhinacna waa hiba min allahi tabaaraka wa tacaala waa ilaahay wuxuu kuusoo hibeeyey subxaana wa tacaala oo kuusoo hadiyeeyey oo hadiyada iyadaa waa inaad qiimaysaa ood weynaysaa ood tacdiimisaa oo siday tahay aad u aqbashid weeyaan dhinacna waa mas-uuliyad ilahay uu ku saaray subxaana wa tacaala oo la doonaya mas-uuliyadda ayada inaad ka soo baxdood xilkasaad noqotid waatan la yidhaahdo nin xil qaaday eed qaad eed baa qaaday cinda allahi caza wajala marka awlaadan ma maadaama aad dhashay eed baad qaaday eedda ayada waa inaad ka soo baxdid weeyaan sidaa darteeda alle subxaanahu wa tacaala isagoo inala hadlaya suurat taxriim ayuu alle wuxuu oranaya ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى وحلها الله يدك مؤمنين إيمانك لقها ماشى النقطة نظيفة كج... لطيفة كجرت وحي هاي تربية الأولاد ومن باب من أبواب شعب الإيمان ولذلك يا إمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه كتابه في شعب الإيمان باب كصدن يسقالات مركو كهليي باب حقوق الأولاد والأهالين طيب تصدن يسقالات شعب الإيمان حيا الإيمان هو بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إبادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواية حديث النبي قال لقول إن ياهي صلوات الله وسلامه عليه إيمانك ودورية الضبات القيبوت وحوض الرية وكلمة لا إله إلا الله وحوضه سي وإمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إشوت كنا وقيب كمد إيمان دورية الضبات قيبوت إمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه مركز الماميين waxa uu qaybta soddon iyo sagaalaad ka dhigay xuquuq alawlaad markaasuu wuxuu ku soo aroorinayaa wax allaaliya wixii abwaabta hoos imanaya awlaad awlaada hoos imanaya oo dhan ayuu keenaya maxaa yeelay ilaahi subxaanahu watacaala waxaan arkaynaa halkan yaa ayuha aladiina aamanuu wax lala hadlay waa dadka mu'miniinta qofkii iimaan leh walow misqaala dara haba la ekaade qalbigiisa uu ku jiro ayuu ilaahay la hadlayaa subxaana watacaala si gaar ah oo uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara alwiqaaya waa ilaalin weeyaan wataxadar ka ilaali naftaada anfusakum waahlikum naara iyo ahelkaagaba naar ka ilaali ahelku waa ayo ahelku waa haweenkii iyo caruurtii weeyaan haweenkii carruurta ilaahay mas-uuliyadooda uu ku saaray kuna weydiin doono maalinta qiyaamaha taa weeyaan waa qolooyinka dembi laga galaa dunuubta dembi la galaa uu weyn yahay weeyaan dembiga iyaga laga galo maxaa yeele rasuulka wuxuu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofka dembi waxa ugu filan an yudayica kafaa bilmari isman an yudayica man yaquut qofka dembi waxaa ugu filan in uu dayaco qofka ilaahay subxaana watacaala gacantiisa hoos yeelay risqigoodii ilahay uu subxaana watacaala gacantiisa hoos yeelay in risqigooda ilahay uu gacantiisa hoos yeelay inuu dayaco taasaa ismi ugu filan haddaba ilahi subxaana watacaala isagoo nala hadlaya ayuu wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum naftiina ka ilaaliya wa ahlikum naara iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya waqaayada iyadaa iyo dhowritaanka saxaabadu ridwan allahi tacaala calayhim caliy bn abi aalib jaabir bn cabdillah iyo kayri dalik waxay odranayaan waa wiqaayat lcilm cilmi in la baraa loola jeeda wiqaaya cilmi ah weeyaan qaybo kale waxay leeyihiin aladabu walmacrifa cilmigii iyo aadaabtoo isla socdo weeyaan in la edbiyo aadaab la baro aqwaal aada iyo aada u tiro badan ayaana ku soo aroortay oo looga warinaya ahlilcilmiga imaam alajuriy imaam alajuriy kitaabkiisa adab annufuus ayuu kusoo qaadanayaa sanad isaga uu leeyahay can saciid ibni jubayr saciid ibnu jubayr wuxuu ka mid ahaa min saadaat asaabiciin a'imat asaabiciin ayuu ka mid ahaa min aimati alxadiidi aimati alqur'aani waalxadiid ayuu ka mid ahaa ayaa wuxuu odhanayay markuu aayadda ayada fasiraya ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wuxuu yihi yacni aladabu asaalix inaad tarbiyeysid weeyaan awlaadaadii adab saalix aad ku tarbiyeysid taasaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala iyadaana sabab u noqonaysa inuu ilmahaasi iska ilaaliyo naar maxaa yeele aadaabta saalixa ka hor istaagaysa aadaabtaa wanaagsan ayaa ka hor istaagaysa isla imaam alajuriy raxmat ullahi tacaala caleyh fi kitaabihi adab nufuus sanad kale wuxuu kaga warinaya rabiic bni anas albasri rabiic bni anas albasriy raxmat ullahi tacaala caleyh aayadda ayadaa markuu ka warramayay inuu yihi adibuu anfusakum u anfusakum waahlikum macnaheedu waxa weeyaan adibuu anfusakum cala amri illahi caza wajal idinka naftiina iyo awlaadiinaba adbiya ilaahay subxaana watacaala amarkiisa ku edbiya oo ah bilkitaabi wasunna taa ku edbiya ayuu leeyahay taa ku edbiya cabdullahi bn cabaas isagu waxaa laga wariya radi allahu tacaala canhu waardaa inuu yidhi adabta iyadaa markuu ka waramayay ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa waxay tahay ninkii mas-uuliyadda ilaahay uu saaray subxaanahu watacaala inuu gurigiisii iyo haweenkiisii iyo carruurtiisii ilaaliyo adab wanaagsan ku ilaaliyo oo say suurtagal ku noqonaysaa cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi yakunu arajulu almuslimu fi ahli lbeyt ninkii muslimka ahaa wuxuu ahaanayaa gurigiisii iyo reerkiisii mid jooga fayacmalu bilacmaali asaalixa acmaal wan wanaagsan buu samaynayaa marka iyana way samaynayaan yusallii fayusalluun wayasuum fayasuumuun wayatasadaq fayatasaddaquun sidaasuu yihi cabdillah bni cabaas radi allahu tacaala canhu ardaa acmaal wan wanaagsan buu samaynayaa iyana way ku dayanayaan maxaa yeelay waa sida la yidhaahdo xagga kudayashada marka laga warramayo awrta ka dambe kan hore saanqaadkiisuu leeyahay hadduu waalidku yahay cabdullahi bn cabaas wuxuu leeyahay waalid salaadii ilaalinaya oo tukanaya awlaadiina waa tukanayaan hadduu waalidku yahay mid soomaya soonkii waajibka iyo kii sunnada ahaa awlaadiina waa soomayaan hadduu waalidku yahay mid ku dadaala sadaqadii awlaadiina waa ku dadaalayaan oo waa noqonayaan sidii waalidkoodii oo kale waalidkoodii dariiqa uu maran bay marayaan marka mas-uuliyadaasaa ku saaran quu anfusakum waahlikum naaran taasuu ku fasiray cabdullahi bni cabaas turjumaan alqur'aan ninkii la oran jiray xaq hadihi alumma nabiguna calayhi salaatu wasalaam u duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil waxaa loola jeeda waxay tahay aabihii intuu mas-uuliyadda qaado inuu salaadii iyo soomkii iyo sadaqadii iyo acmaal asaalixa dhammaan anwaacdoogii kala duwanayd in uu la yimaado awlaaddii markaa waa la imanayaan awlaaddii waa la imanayaan iyaguna mas-uuliyadda uu qaaday inay siday tahay oga soo baxaan sidoo kale ibn abi dunya kitaabkiisa annafaqa markuu ka warramayo mas-uuliyadda iyadaa سند وليه إمام البيهقينا رحمة الله تعالى عليه في كتابه شعب الإيمان أي كوكينا حسن البصري رحمة الله تعالى عليه حسن ابن يسار حسن بن أبي الحسن أبي سعيد البصري ومن أئمة التابعين بكمدها ري بصرة ري مدين وأسر كيسوها ومن وحنا كمد يا رجل زهادها إسديدها التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيضا إذا مركوا فسيرا يقوا أنفسكم وأهليكم نارا أي علموهم وأدبوهم واحبارا وأدبية أولادي إن وحلا برنا ولا دونيا إلا أدبينا ولا دونيا تاتا إلهي سبحانه وتعالى ليا حسن البصري سيدو كله وحي أرنيا أدبوهم وعلموهم أدبية وتعليمية هذا إلهي ليا سبحانه وتعالى ابن أبي الدنيا كتاب النفقة محمد بن سيرين ويسوي كمدها أهان أرضي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه تابعنا أه أي وحي أرنيا أيضا منكم كور رميه وذيري وحل ولجيري وحي تها إن والدك وأولادك تربية ونفسا أقد بيه maxaa kaanuu yaquuluun dadkii ahlulcilmiga ahaa saxaabada ahaa aanu soo gaarnay iyo dadkii kibaaru taabiciin ahaa aanu soo gaarnay waxay odhan jireen akram akrim waladak waaxsin adaba karaamee awlaada aada dhashay adaabtoodana wanaaji adaabtoodana wanaaji waxaad ku karaameynaysa waa shareecada islaamka weeyaan waxaad ku tarbiyeynaysid aad ku edbinaysidna waa shareecada islaamka weeyaan sufyaan baa wuxuu odhanayay raxmat ullahi tacaala caleyh sidoo kale anaguna ahlulcilmiga aanu soo gaarnay taabiciinta ahaa waxay odhan jireen ilmuhu xaqa uu ku leeyahay waalid ilmuhu xaqa uu ku leeyahay waalidku waxa weeyaan inuu tarbiyeeyo tarbiye wanaagsan ilmuhu xaqa uu ku leeyahay waalidkiisa waa inuu tarbiyeeyo tarbiye wanaagsan waalidkuna xaqa ay ku leeyihiin ilmaha markaa dabadeed waa inay u baarimafalaan oo ay ateecaan weeyaan waayo marka hore adiga xaq lagugu leeyahay waalidka ah oo maxay tahay waa tarbiya wanaagsan weeyaan tarbiyada wanaagsan marka aad la timaadid xaqa aad ku yeelanaysid baa wuxuu yahay inay ku ixsaan sameeyaan inay ku ixsaan sameeyaan taa weeyaan cabdillahi bin cumar isagoo ka hadlaya arrinta ayada wuxuu yihi axsin adaba ibnak caruurta aada dhashay tarbiyadooda wanaaji maxaa yeelay fainaka mas-uulun can adabi adigu waxaad mas-uul ka tahay oo ilaahay ku weydiinaya aadaabtiisa iyo tacliimtiisa isaguna wuxuu mas-uul ka yahay inuu baari kuu noqdo oo ilaahay weydiin doonaa seed baari ugu ahayd waalidkaaga seed baari ugu ahayd waalidkaaga waa lagu weydiinayaa qofku marka labadaa midna dhaafi maayo inuu yahay welad la dhalay oo laga doonayo inuu waalidkii baari u noqdo ee inuu yahay mid waalid aho isagu walad dhalay oo laga doonayo inuu ixsaan sameeyo asal iyo farac weeyaan sida culmaa culimada miiraaska markay qaybanayaan asal iyo farac loo yiraahdo macnuhu waxa weeyaan ima inaad asal leedahay oo aabihii hooyihii ah wa ima inaad leedahay faraca oo awlaadaadii ah labadaba wax ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyad uu ku saaray weeyaan waalidkiina inaad u baarin fashid ilahay waa ku weydiinaya subxaanahu watacaala awlaadii aad dhashayn inaad edbisid oo tacliimaysid oo aad tarbiyaysid ilahay waa ku weydiin doonaa subxaanahu watacaala marka qofku mas-uuliyaddaasa labada dhinacba ka saaran maalinta qiyaamahan ilahay weydiin doonaa subxaanahu watacaala axsin adaba bnak ilmaha aad dhashay edabtooda iyo tarbiyadooda wanaaji fainaka mas-uulun can adabihi wa tacliimih wa huwa mas-uulun can birik adigu isaguna mas-uul wuxuu ka yahay inuu adiga baari kuu noqdo nin la oran jiray numer ibn aws alashcari ayaa wuxuu oranayey raxmat ullahi tacaala caleyh dadkii taabiciinta aha iyo kibaar alculamaa aanu soo gaarnay markay ka waramayaan aadaabta iyo tarbiyada ayay waxay oranayeen الأدب من الآباء والصلاح من الله عز وجل آداب هي تربية أبيه هو يدي وحنا غيبا لقى الدنيا أبيه هو يدي المعنى غيبا لقى الدنيا صلاح إلى سبحانه إلهي أجي سويا سبحانه وتعالى إلهي عليه سبحانه وتعالى مسؤولية وحين تعتدم بيا أولاد المبار بين نقوني سامس عاصر بين نقوني ميزانكنا ميل لقاء rasuulku calayhi salaatu wasalaam aladi laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wuxuu odhanayay barri u noqo waalidkaaga barri ilmahaga kuu noqonaya barri waalidkaaga u noqo ilmahaga barri bay kuu noqonayaan waa kelima xaq ah weeyaan maxaa yeelay wahal jazaau lixsaani ila alixsaan haddaad adigu wanaagsanayd waalidkaaga aad u wanaagsanayd ixsaanka isaga ilaahay subxaanahu watacaala waa inuu kugu abaalmariyo mid la mid ah kaasoo ah in awlaadaadii ay kuu baarinimo fashayada awlaadaada inay baari kuu noqoto maalin hadaad maalin hadday dhacday un inaad indhaha ku taagto ood ku afceliso waalidkaaga wow ogow ilaahay agtiisana waa kaaga qoran tahay waa dembi ilaahayna subxaana watacaala dunidan kaa qaadi maayo ilaa awlaadaada mid lamida ay kugu sameeyaan haddaan ilaahay naxariistiisa subxaana watacaala iyo baarinimo dambe iyo waalidka uu ku cafiyo iyo wixii lamid ah aysan arrintaa dhicin haddaynan arrintaa dhicin waxaa shaki aanan lahayn in ilaahay khalqigiisa iyo awlaaddii aada dhashay ay kaa gudi doonaan arrintaa iyada waa lagaa gudayaa shaki ma laha liajli dalik baarinimada awlaadaada ilahay bay gacantiisa ahaatay adabtooda iyo tarbiyeyntoodana adigaa ilahay kuweydiinaya oo mas-uuliyad kaaga dhigay subxaana wa tacaala ninka la oran jiray cabdilmalik ibni marwan ee isaguo amiirka ahaa ayaa wuxuu awlaadiisa u dhiibay cabdilmalik ibni marwan nin ajbiya oo mucallim ah oo tarbiyeeya markaasuu la dardaarmay weliba aad iyo aad oola dardaarmay dardaarankiisii ayaa ibn abidunya soo naqlinayay maxaa yeele ibn abidunya wuxuu ka mid ahaa raggii mudabada ahaa ee adbiin jiray awlaadi muluk nin caalimna waa ah ardaydii ardayga imaam albukhaarina waa ah zamankaasuu noolaa ibn abidunya kitaab nafaqa ayuu kasoo naqlinaya cabdilmalik ibni marwan qowlki isagoo dheer qayb ka mid ayaa waxay ahayd marka cabdilmalik ibni marwan baa wuxuu ku yidhi ninkii isagu edbinayey wuxuu yidhi callimhum sidq waxa ugu horeeya aad barayso ha noqdo sidqiga iyo runta maxaa yeelay aabbahii iyo hooyadii waxaa laga rabaa inay awlaadooda baraan runtii callimhum sidq tarbiyada wanaagsan weeyaan kama tucallimhum alqur'aan sida qur'aanka u barayso awlaaddii sidqiga iyo runta u bar weliga ogow haddii aabbuhu been badan yahay ama hooyadu been badan tahay carruurtuna been bay baranayaan carruurtana been bay baranayaan haddaadan ka celin oodan garaacin markuu been sheego arrinta iyada waa ku tegayaa ilmihi laabudda inaad tarbiyeysid tarbiyada wanaagsan waxay tahay runtii in la baro callimhum asidq kama tucallimhum alqur'aan sidaad qur'aanka u barayso nin yahow si la-eg u bar sidqiga iyo runta markaasuu wuxuu yidhi wajaalis bihim alculamaaa walashraaf dadka cuqalada ah ee odayaasha ah iyo dadka culamada ah ugee carruurtu hala fadhiistaan qof walboo caalima ugee hala fadhiistaan maxaa yeelay ilmuhu had iyo jeer wuxuu ku barbaaraa caqliyada dadka ku hareereysan ilmuhu wuxuu ku barbaaraa caqliyada dadka ku hareereysan oo macnaheedu yahay haddii ilmihii uu ku barbaaro masaajid iyo dad culamaa dhexdooda caalim buu noqonaya idabteeduu qaadanaya hadduu ku dhex barbaaro ilmo isaga la da-a ilmaha la da-da ah caqliyadoodi waxay ku fikiraan iyo tafsiirkoodu qaadanaya hadduu ku barbaaro dad fuusaqaa dhexdooda waynu u tegi doonaa ilmaha iyo bii-ada oo ah bii-adan aynu ku noolnahay tasiirka ay ku samaynayso awlaadda tasiirka ay ku samaynayso awlaadda ilmuhu hadduu ku dhex barbaaro bii-a noocaas ahna tasiirka uu qaadanayo waynu waynu ogsoonnahay wax laynooga warramayo ma waa waxaynu gacmaha ku hayno weeyaan ilmuhu had iyo jeer marka wuxuu qaadanayaa dadka uu ku dhex nool yahay waxa ay yihiin wasadaqa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam markuu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ma min mawluudin muxuu ahaa xadiiskii ilaa wayuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani tarbiyadii weeyaan iyo bii-adii ilmo la dhalaa ma jiro ilaa waxa lagu dhalo waa fitradii iyo diintiiba islaamka weeyaan maxaa yeele waa fitrat allahi alati fatara annaasa calayha la tabdiila likhalqi illah fitradii ilaahay uu ku abuuray khalqiga subxaanahu watacaala diintii alla u doortay weeyaan ilmo la dhalaa ma jiro ilaa waxa la dhalaa isagoo diintii ilahay subxaana watacaala haysta nabiga wuxuu oranayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sida neefka marka uu dhalanayo ma waxaad ku ark aragteen bu isagoo dhegta fur ku leh ama ka dilacsan tahay ama jirka sumad ku ku leh xayawaankii maya geel iyo lood iyo arigi maya ma laha laakiin markuu weynaado unbaa sumadii dadka ay ku sameeyaan waalidkiina sidaasoo kale weeyaan ilmaha ay dhalayaan waxay dhalaan isaga oo muslim ah laakiin aabihii iyo hooyadiiba markaad doorinaya yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani iyagaa ka dhigaya yahuudi ama ka dhigaya masiixi ama ka dhigaya mid ah majuusi oon diin ba lahayn isagu wax allaale waxa waalidki yahay buu noqonaya haddaba fiiri intaynan ilmahaaga dhalanin intaadan guursanin xaaladdu waa kala sahlan marka aadan guursanin mas-uuliyad baa ku saaran naftaada weeyaan naftaada ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyadeedii ku saaray uma way kasoo tallaabtay xaas baad yeelatay ilaahay waa ku weydiinayaa mas-uuliyad labaad baa ku saaran uma bacda dalika awlaad baa timid mas-uuliyaddii waa sii ballaaratay ilahay waa ku weydiinaya subxaanahu watacaala qu anfusakum waahlikum naara naftaadi iyo ehelkaagaba ka dhowr naar buu ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala qofka caqliga le waa walwalaya waa walbahaaraya ma seexanayo ma hargelayo awlaadda mas-uuliyadda ka saaran darteeda dhul gaalaynu keennay gaalay afar iyo labaatankaa sac ku dhex jiraan macalimiin inaga tiro badan baa haysata soomaalida markay maamahaysa waxay yidhahdeen awlaad carruurtu gaalna maaha islaamna maaha laakiin waa kii laga dhigay yidhahdeen carruurtu markay dhalanayaan gaalnimana kuma dhashaan mu'min iyo yaqiin iyo ilaahay subxaana watacaala haddii qof ilaahay darajo siiyeyna ma aha laakiin fitradii saliimka ahayd weeyaan waa sidii laga dhigo marka waa geedkaa yaree baxaya hadba dhinacii loo qalloociyo u qalloocsamaya dhulkanaynu keennay mas-uuliyaha in naga saaran ilaahay mas-uuliyada ina saaray subxaana watacaala wax yar ma wax lala walwalo oo lala walbahaaro weeyaan qofka ilahay mas-uuliyada saaray wax uu la walwalo la walbahaaro weeyaan awalan mucalimiintu waa tiro badan yihiin bi-ada ay ku nool yihiin iyo mujtamac ay ku nool yihiin waynu aragnaa waa mujtamac gaalo ah weeyaan ilmihii iskuol buu aadayaa iskuulku wuxuu ku maqnaanayaa subixii ilaa iyo duhurkii ama galabkii ayuu ku maqnaanaya meeqo saacadood weeyaan guriga markuu yimaado waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo homework baan leeyahay oon ka shaqaysanayaa shaqaan leeyahay library baan aadayaa librarygin waa iyo makaatib halkaa inuu ku maqnaado saacaad uma waa ka soo laabanayaa raashin buu cunayaa waa seexanaya waxaa laga yaabaa haddii gurigaba joogaba inuu telefishan yaallo telefishinkaa daawanayo macallin kale weeyaan ama inuu internet ku mashquulsan yahay waa macallin kale weeyaan macallinkii gaaladii waxaa ku dheer macallimiintan kale ee banaanka iskuulka u dhigeeyey macallinkii telefishinkaa dheer macallinkii librarigaa dheer macallinkii waxaa dheer dadkii la da-da ahaa ay la soconayeen saaxiibadooda ah iyaguna wax walbabarayay sidaa darteeda si kastood u ilaalisid ilmuhu waa yaqaanaa wax walbaba macaasi walba waa kaa badiya wax walba waa kaa badiya ilmihi marka mas-uuliyadda aday ku saaran tahay imaam allahi caza wajal adigay ku saaran tahay imaam allahi caza wajal haddaad sidaa kaga dhimato ilaahay waa ku weydiin doona awlaadaada xaggey joogeen maxay ku noolaayeen mas-uuliyadda ilahay waa ku weydiinaya subxaana wa tacaala ilahay waa ku weydiin doonaa subxaana wa tacaala bi-ada ay ku nool yihiin waynu aragnaa mujtamacay ku nool yihiin waynu aragnaa wax laynooga warramaya maaha waxaynu isaga warramaynana maaha qof walba way yaqaanaa maamaha baa jirto ay leeyihiin carabtu ay yidhaahdaan al-insaanu ibnu bi'ati qofka bini aadamkaa sidiisaba waa bi-ada iyo mujtamaca uu ku dhex nool yahay soomaalida hore uga warrantayna waxay yidhaahdeen meel laga illa-yahay haddaad tagto ishaa la ystiraa meel laga illa-yahay haddaad tagto ishaa la ystiraa macnuhu waa siday maamaha kale ku yidhaahdeen meel walba say u taallaan loola yaallaan say u taallaan loola yaallaan halkan say u taallo waa maxay dhulka aynu joogno waxa weeyaan waalidku markuu gaboobo meel loo samaystay baa jirta meel loo samaystay baa jirta halkaasaa markay gaaraan da lagu xareeyaa dad gaalaa jiro oo u shaqeeyo oo qolooyin u shaqeeyaa jiro qolooyinkaasay dawladdu lacagtiisaa qolooyinkaasaa xanaaneeya raashin iyaga loo sameeyey baa jira halkaasaa lagu siiya ogow ha dhawaato ama ha dheeraato bal waynu aragnay waalid inta lasoo qaaday dhulkan la keenay la yihi ma hayn karayo dawladda meel lagu hayo u samaystay halkaasaan geynaya waka haddaba sawaabkaagii waka axsaankii aada samaysay waka wajazaau sayiatin sayiatin misluha abaalkaaga weeyaan adaa keenay meesha waddankeeni kumaynan aqoonin waxa caalamulislaamina kuma yaqaana waxa adaa sabab u noqday inaad keento sooma abaalkaaga waxa weeyaan markaad da-gaartid ee uu ku adkaysan kari waayo laanna dhulkanaynu ku noolnahay maaha dhul loogu talagalay qofka muslimka maxaa yeelay qof muslim ah sidiisaba inaan loogu talagelin waxa kugu daliil ah guryaha aynu ku noolnay caruurtii afartaa derbi bay ku xiran yihiin dinac u dhaafaan mala haweenaydu gurigaa kama dhex bixi karayso oo deris wanaagsan iyo meelay aade iyo caalamulislaamka wixii lagu yaqaano iyo toona mala waalidku markuu da- gaarana halkaasuu dhex fadhiisanaya markuu da- gaaro masaajidkiisu iska aadi jiray waxaynu lahayn da- la yidhahda da'dii tusbax qofku markuu da- gaaro ba la yidhahda warda'dii tusbaxu joogaayo khalaas taana ma laha waxba ma laha waxaa iska hor imanaya marka caruurtii yareeday waalidkii guriga ku gaboobay iyo gabadhii uu qabay ma hayn karayaa kuugu xigtay marka ma hayn karayo waa inaan iska geeyo meelaha dawladda u ku xanaanaysa waalidkii iyo halka abaalkaaga weeyaan marka war mujtamacaynu ku noolnahay waa sidaa weeyaan alinsaanu ibnu biatihi waxaynu ka baranayna taa weeyaan meel walba si u taalla loola yaalaana taasi ina siinaysaa mahmaha run ah weeyaan waa xaqiiqo weeyaan war aynu ka tabaabushaysanno intay tala tala inoo tahay hadday tahay shalay oo aan tale hayayna tabar ma haynin maanta shalay oo aan taag hayayna taba tala ma haynin maanta oon tabar hayana talo ma hayo maamaadii noocaasoo kala ahayd war maanta tala haddaynu hayno tabar ma hayno laakiin haddii ilaahay ku siiyo subxaana wa tacaala uga tasho meeshan iyadaa sida ugu dhaksaha badan maxaa yeelay waa mas-uuliyad weeyaan ilaahay hortaada uu yeelay subxaana wa tacaala kuna weydiin doono dhibkeedana adiga aad dhadhaminaysid adduunyadan iyada ah intaadan aakhiraba gaarinba amaam allahi tabaaraka wa tacaala cabdulmelik ibni marwan yaa wuxuu ku leeyahay muadibkii carruurtiisa ta'diibinayay callimhum sidqa kama tucallimhum alqur'aan halkanna waxaa jirta bil la yidhaahdo waa maalinta ugu horeysa waa bishii beenta kullamaa qofku uu been sheego waddamadan aynu joogin khaasatan waddamadan gaalada ah wada sii kala daran yihiin dhulkan kullamaa qofku been sheego kullamaa adduunyada uu mansib iyo darajo kasii gaarayo xooga u kordhayaan kullamaa aada run sheegtid mar walbo aada run sheegtidna oo mar walba oo lagugu ciriiranayo billahi calaykum ninkii iyo naagtii markay yidhaahdaan isma qabno lacag baa loo ziyaadinaya hadduu ninkii dhinacaa ka wareego a gabadhii ka dhalo oo caruurtan saaxiibkayba iga dhalay la yidhaahdo lacag baa loo ziyaadinaya carruurta wahaakada waa dhul isagoo dhan ba beentaa ku dhisan weeyaan maalintii lasoo galay ilaa yawmina haada iyo inta lasii joogi doonaba intaba beenta ku dhisanta maalin allaale iyo maalintaa tiraahda run baan sheegayaa ciriiri baad la kulmaysaa maxaa yeele dhulkeediina ma aha dadkeediina ma aha runta ya ayuha aladiina aamanuu itaqu allah wakunuu maca saadiqiin maca saadiqiin meeshan ma aha wax run sheegaa ma jiro rabulciza jala wacalaa baa been loo sheegay mushrikiin weeyaan waa kufaar weeyaan waxaynu ku dhex noolnay calimhum asidqa kama tucalimhum aladab runta bar sidaad u baraysid qur-aankii oo kale kama tucalimhum alqur'aan wajaalishum la fadhiisi alculamaaa walashraaf dadka culimada iyo ashraafta la fadhiisi wal walba waxaa ku jiraan yaa marka la daadiyo kasoo daata yaa marka la daadiyo kasoo daata caqliga ilmuhuna waa weelkaasoo kale caqliga ilmuhu waa weelkaasoo kale weeyaan haddii culamo iyo dad odayaal oo waaweyn oo akhyaar ah ku dhex jiro wixii iyaga ka yimaada weelka ilmahaasuu ku daadanaya caqliyadoodu ku daadanaya haddii laakiin odaygu intuu gacanta ku dhigo qulooyinka baararkaa fadhiya ee meelaha qaadka lagu cunayo iyo meelaha fadhi kudirirka uu geeyo waxa kusoo butaacaya ilmaha ee weelkooda ku shubmaya waxa weeyaan waxa la yidhaahdo qabiil iyo been iyo waxaana wanaagsanayn waxaasaa ilmihii calooshoodii ku shubmaya qalbigoodii ku shubmaya ilmihii yaraa oo waxaad arkaysaa caqliyadoodii ay sidaa tahay nacam hadduu ilmuhu yahay ilmo la saan qaaday oo la jaan qaaday caqliyadda wadankan oo wadankan ku barbaaray wixiisana ay ku shubmeen macalimiintii baa kusoo akrinaya telefishinkii baa ku akrinaya internetkii baa ku akrinaya waalidkii baanan arrintaa iyadaa kuwa baraarugsanayn ilmaha waxaa ku dhurmaya caqliyaddaa weeyaan caqliyaddaa weeyaan taasina waxaanu isaga waramayna maaha wajaalisuhum alculamaa waalashraaf kuwa iyagaa la dhex fadhiisa buu yidhi maxaa yeelay wuxuu yidhi fainahum axsanu shay oo ah dhiiranaan wuxuu ku ogyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ah inuu ka soo bixi karayo una cunnamo inuu hogaamiyo cumar bn khataab radi allahu tacaala canhu waardaa inuu hogaamiyo kibaaru saxaaba ridwan allahi tacala calayhim ajmaciin isago toddob iyo toban jir ah nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintuu magaalada madiine yimid anas ibn malik toban sano jira hooyadii umu sulaym binti milxaan yaa nebiga u imanaysa waxay ku leedahay rasuulka allow wiilkan yare onays ah agoon weeyaan u ducee rasuulka allow waa caqli badan yahay ha ku khidmeeyo rasuulka calayhi salatu wasalaam waa u duceeyey anas ibnu malik toban sano ee magaalada madiine nabigu joogo waa u khidmaynaya salawatu llahi wasalaamu caleyh abi xamzata anas ibnu malik khaadimu rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam anas ibnu malik hadduu nabigu safar yahay hadduu magaalada madiine joogaba waa la joogay salawatu llahi wasalaamu caleyh isagoo dhalinyaroo dhowr iyo toban sano jira iyo nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu u diran jiray hawlo sir ah waana usoo fulinayay salawaatu llahi wasalaamu caleyh sirtiisa maalin maalmaha ka mid u bahay anas ibnu malik markaasuu gurigii hooyadii ka daahaya waktigii ku laaban jiray hooyadii umu salayn oo ka mid ahayd gabdhihii culamada ahaa ee reer ansaareed ayaa weydiisay oo waxay ku tiri xaggeed ku maqnayd markaasuu yidhi nebiga hawl ii dirsaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo maxay tahay wuxuu kuu dirsaday hooya waa sirtii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kuu sheegi maayo inaba ha yaraatee abadan inaha sir rasuuli illahi sala allahu alay wasalam allahu akbar war hebelow ma og tahay hebel sidaasuu yiri laakiin ana igu sarraysto cidna haw sheegi odayaashana inaha sir rasuuli illahi sala allahu alay wasalam caruurta in la baro sirta xifdinteeda waa min baab iddiin weeyaan reerka waxaa ka dhacaya aabbaha iyo hooyada xaaladda gurigii inayna cidna u sheegin waa in la baro weeyaan anas ibnu malik wuxuu hooyadii ku leeyahay inaha siru rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam thaabit albunaani oo ardayga anas ibnu malik reer basrana ahaa anas ibnu malikna afartan sano arday u ahaa dhaqayna maydkiisii anas ibnu malik baa ka dardaarmay cidda dhaqaysa ee janaazada ku tukanaysa inuu isaga noqdo waa igu yaqaana afartan sano arday u ahaa wuxuu ku yiri waagu cumrigiisii weynaado weyan anaska wallahi hadduu jiro qof aan u sheegayo saabir adaan kuu sheegi lahaa laakiin anas waa la godgalay isagoon cidna u sheegin isagii nabigiisa ogyihiin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bacda cumru mi-ata sana dabadeed taqriiban markaa waxaa kasoo wareegay sagaashamiyo sano ku dhawaad dhowr iyo sideetan ama sagaashamiyo sana kasoo wareegay marka uu leeyahay hadduu jiro qof aan u sheegayo hadduu jiro adaan kuu sheegi lahaa taqriiban wax intaa ku dhawaad anas ibn malik waa la godgalay dhalinyaro weeyaan dhowr iyo toban sano jira tarbiya la doonaya waalidkii inay tarbiyeeyaan jaanib walbo aanu dhowrno rasuulka caleyhi salaatu wasalaam saasu wax u tarbiyeynaya dhinac walboo la ilaaliyo sidaasay ahayd ahayd xushmadii iyo xurmadii dadka waaweyn ay leeyihiin oo la baro xurmada waalidkiisa ku leeyahay oo la baro daacada waalidkiisa oo la baro macrifada islaamka oo la baro uu leeyahay ilmihii maxaa yeelay waalidku haddii uu isagu tooso ilmaha waa toosayaan shaki ma laha hadduu waalidku xalaal quuto oo ilaahay ateeco oo ilaahay wuxuu ka reebay uu ka fogaado awlaaduna waa hagaagaysaa awlaaduna waa hagaagaysaa shaki ma laha waxaa la yidhahdaa cabdullahi mubaarak raxmat ullahi tacaala caleyh oo waxaa la yidhaahdaa haddii saxaabada la itlaaqo isma cabdillah waxaa loola jeeda cabdullah bni mascuud radia allahu tacala canhu ardaa haddii raggii ka dambeeyey la iطlaaqa cabdullah waxaa la yidhahdaa cabdullahi mubaarakun baa loola jeeda sidaasaaba loo kala qaybiyey عبد الله دل إطلاقا من بين الصحابة قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود هيسوي دينه على الأكثر inkastay kala duwanaan doonto bi-ada dadka warinaya xadiidka reer maka hadday yidhahdaan cabdullahi waa cabdullahi bni zubayr weeyaan reer madiina hadday yidhahdaan waa cabdullahi bni cabaas reer basra hadday yidhahdaan waa cabdullahi bni cafwan hadday reer basra yidhahdaan waa cabdullahi bni cabaas reer madiina hadday yidhahdaan waa cabdullahi bni cumar reer masr hadday yidhahdaanna waa cabdullahi bni camr bni caas wahaakada laakin guud ahaan haddii la iطlaaqa cabdullahi bni mascuud weeyaan radi allahu tacaala canhu waardaa haddii la yidhaahdo raggii ka dambeeyeyna waa cabdullaahi ibn mubaarak aabihii wuxuu ahaa nin turki ah wuxuu u khidmayn jiray addoonna uu ahaa nin ka mid ah raggii carbeed markaasu wuxuu ku yidhi beerta intaad gasho waxaad iiga soo geysaa tufaax aad iyo aad u macaan markaasu wuxuu u keenay baa la yidhahdaa mid ugu malaynayo inuu macaan yahay waa dhadhamiyey ma macaano war beertan ee geedihiisu kale ma taqaanin sida xooluhu u kala caano macaan yihiin ee geeduhuna u kala macaan yihiin shaki ma laha soo garan maysid beertan iyada geedaheeda intaasoo sanaad ka shaqaynaysay wuxuu ma garanaya oo weliga maadan cunin mayamaanan dhimino maxaa yeele maadaa ii idmay markaad i keentay aniga beertan waxaad ka cunsid waa ku xalaal ma i tiri maya ayib waxaan xalaalayn calooshayda ma doonaya inaan geliyo marka ma doonayo inaan geliyo ma sidaas ah nacam ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ku arsuqay cabdullahi mubaarak cabd llahi bn mubaarak nacam waalidku intuu xalaal quuto intuu ilaahay sharcigiisa ku toosan yahay subxaana wa tacaala intuu ilaahay u khidmeeyo iyo awlaadiisana ilahay ilaalinaya subxaana wa tacaala allahba qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala fi suurati lkahf nabiy llahi muusa iyo khadir calayhima wacala nabiyina asalaatu wassalaam inuu ilaahay subxaana wa tacaala labadaba soo adeejiyey oo soo diray iyadoo khadir iyo muuse ay wada socdaan ayuu ilaahay soo dirayo in ay tagaan qarya qaryadaa gurigi ka dumeeya darbigii uu dumayo gidaarkiisa soo dumeeyo inay dhisaan markuu nabiy llahi muuse xikmadii garan waayeyna nabiy llahi khadir baa u macneeyey oo ku yidhi allah amar isiiyey subxaana wa tacaala inaan dhiso gurigan maxaa yeelay wamaa facaltuhu can amri waa tan uu leeyahay amar ilahay weya subxaana watacaala taa waxayna tusinaysaa qowlka raajixa in sha allah inuu yahay khadar inuu nebi ah khadar nebi weeyaan ama zamankeenna ma nool yahay maya ma noola hadduu nool yahayna nebi ma aha ku talagal maxaa yeelay bacda nabiy llahi moxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh cid nebi a ma jirta inaba ha yaraatee waa go'day nebinimo dhan derbiga noocaas ah ee nabiy llahi muusa ulilcazmi ah iyo khadir labadooda waxaa fadli badan nabiy llahi muusa shaki male maxaa yeele ulilcazmi buu ahaa nabiy llahi muusa iyo khadir waxa ilaahay usoo adeejinaya inay derbigaa dhisaan wax kale ma aha lianna waxa iskale caruur yatiim ahoo agoon ah wa kaana abuuhuma saalixan buu ilahay yiri abuuhuma saalixa saciid bn musayib baa wuxuu oranaya sayid taabiciin saciid bn musayib waa musayib bn xasan baa dhalay oo waa ninkii reer ansaareed weeyaan iyo saxaabiga ahaa saciid ibn musayib oo ibnu saxaabi ah wuxuu qabay gabar ibnu saxaabi ah oo wuxuu qabay gabadhii u dhalay abu hurayra isagoo aabihiina yahay musayib oo saxaabi ah xagga hooyadiina ilmahaasi uu awow u yahay abu hurayra labada dhanba awoyaasha ilmaha waa saxaabo weeyaan ayo saciid ibn musayib wuxuu oran jiray wallahi anigu salaadaydana waan kordhiyaa siyaamkaygana waan kordhiyaa sadaqadaydana waan kordhiyaa acmaalshayda saalixana waan kordhiyaa anoon u samaynaynin wax kale laakiin awlaadayda u samaynaya biqowlihi tabaaraka wa tacala wa kana abuuhuma saalixa wa kana abuuhuma saalixa war acmaasha saalixa haddaad badsanayso naftaada keliya un ha u yeelinin ilaah inuu awlaadaada ku islaaxiyo subxaana wa tacaala meesha waxaa laga qaadanayaa salaaxa waalidku had iyo jeer waa murtabit maca salaaxi alawlaad wanaagaaga adigu aada wanaagsan tahay shareecada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu murtabit ku yahay oo ku xiran yahay awlaadaada wanaageeda laakiin maalinta aad tiraahdi sida dadkeenna qaarkii aanu ku aragnay aabbihii maba tukadaba caruurtiina wuxuu doonayaa inay masaajidka inta yimaadaan tukadaan hooyadiiba aan xijaab xirnayn waxay doonaysaa carruurta intay dugsiga tagaan qur-aanka inay xijaab sii qaataan waynu aragnay qaar iyagiina heese u saaran yahay gaarigiioo madaxoodana qaawan yahay carruurtiina dugsi usii wada weel daloolaad wax ku shubaysaay ogow hadduu ilaahay ku celiyo waa mucjiso kale weeyaan laakiin weel daloolaad wax ku shubaysaa weelkuna ilmaha ma ahe waa adiga weeyaan waalidka adiga weeyaan ma og tahay ilmuhu markay hana qaadaan waxa waalidkooda yahay inay jecel yihiin tarbiyada ay ku soo barbaarayaane guriga ah waa asal weeyaan aabbaha iyo hooyada waxay ahaayeen baynu noqonayaan haddii la yidhahdo adigu maxaa waxa u yeelaysaa maxaa ka macnaa anigu aabbahay sidaasoo habu ku oranaya jawaabta war maxaa adigu sidaa u yeelaysaa gabadhiina waxay leedahay maxaa ka macnaa anigu hooyada sidaas ahayd in badan baan maaragnay taayada aabihii hooyadu waa isqabanaya war gurigiina yaa yaanan furitaan ka dhicin gabadhii baa waxay ku leedahay maxaa ka macnaa hooyadayba waa la furay maxaa ka macnaa anigaba aabbahay wuxuu leeyahay xaaskiisii wuu furay hakada tarbiyadu marka waa shay weeyaan gurigay ka bilaabataa aabbihii hooyaday ka bilaabataa iyagay ka bilaabanaysaa ilahay waa ku weydiinaya subxaanahu watacaala sidaasuu nebigu wax u tarbiyeynayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tarbiyada saalixaana taa weeyaan tarbiyada saalixaana taa weeyaan jaanib walbo aad doonaysidna sidaas weeyaan xagga dhinac walba ka dhowr saasuu nebigu wax u tarbiyeyn jiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saasuu wax u tarbiyeynayey allana wuxuu leeyahay quu anfusakum waahlikum naara quu anfusakum waahlikum naara waxaynu ilmaheenna u iibinayno aynu dhowrno maxaa yeelay tacsiir buu ku samaynayaa shalay bay ahayd garan maayo salaaddii cishaha miyay ahayd mise salaaddii maqrib salaaddii cisho inay ahayd baan u malaynayaa yan gadaashaa dambe yaan ku tukanayey ilmo yar baa dhinacayaan ku tukanayay funaanad buu qabay funaanadahan isboortiska ah magac baa ku qornaa dalbiero markaas markaan salaaddii dhamayna waxaan ku yidhi adeer adiga miyaa lagu dhahaa dalbiero markaasuu yidhi may magaca burhaan baa la yidhaahdaa dalbiyer miyaa lagu dhahaa maya oo muxuu yahay baan ku idhi markaasuu yidhi nin gaal ah weeyaan adeer armuu islaam yahay baan ku idhi nin islaama soo maaha maya waa gaal weeyaan haye oo maxaa u xiratay marka ma fiican tahay maya ma fiicna alxamdu lilah fitra saliim uu leeyahay waa diidan yahay laakiin waalidka markaad adigu u gelisid dharka noocaas oo kale asoo tashjiic ma ah inuu jeclaado sawmaa intaad u gelin lahayd funaanad ay ku qoran tahay abubakr sidiiq baan waxaad u gelisay dalbiero intaad dhihi lahayd waxaad noqotaa sida abubakr sidiiq waa in lagu tarbiyeeyo weeyaan carruurta yaa doonaya inuu noqdo khaalid bna waliid yaa doonaya inuu noqdo mila cumar bn alkhadaab yaa doonaya inuu noqdo mila abubakr sidiiq yaa doonaya waa tashjiic weeyaan dhiirigelin ilmaha waana qudwe iyo usway u noqonayaan salafu hadihi alumma way ku daydaan mid walba wuxuu haminayaa marka in uu jeclaysto in uu noqdo mitl hada asaxaabiy aljaliil waxaa la yidhaahdaa abi jahl lacnahu llah markii uu dhintay intuusan dhimanin ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahda cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu yihi laba wiil oo dhalinyaro ah aada u da'yar oo saxaabada ka mid a reer ansaar ah yaa ii yimid markaasi waxay igu yiraahdeen bu yidhi dagaalkii baa socda beder ahaa markaasi waxay igu yiraahdeen adeerow waxaan ku weydiinaynaa mataqaanaa abijahal cabdiraxmaan ibni cawf waa rajul qurayshi ah min cashara mubashiriina biljanna ma taqaanaa abijahal oo maxaad ka doonaysaan waan la tacajiray buu yidhi nin rag dhalinyaro ah maxaa ka rabtaan waxay yidhahdeen waxaanu maqalnay inuu rasuulka dhigay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh asnaa maka waxaanu doonaynaa inaanu uga aarno rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tarbiya inaha tarbiya wallah wa ficlan hamigoodii waa ka run sheegeen waxay ka mid ahaayeen mucaad wa mucawad ibni casraa raggii dilay bay ka mid ahaayeen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin inaguna waxaan u xiraynaa dalbiero wahaakada ilaha noo naxariisto subxaana wa tacala laakiin meesha waxba kuma hayno quu anfusakum waahlikum naara ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyadoon iyo nasaaray siday tahay inooga soo baxna waa mas-uuliya ilaahay subxaana watacaala uu dusheenna saaray rabbigaanu ka baryaynaa tabaaraka watacaala inuu noo fududeeyo rabbina waxaanu ka baryaynaa subxaana watacaala inuu inaga dhigo muslixiin dad wax islaaxiya islaaxana waxaa ugu horeeya waa islaax albuyuut islaax alawlaad islaax annisaa kuwaasaa ugu horeeya allaanu ka baryaynaa tabaaraka watacaala inuu inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah wajazakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu